faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabdiqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beled weyne
maxamed cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareel
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabdiqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beled weyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo radio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweyne
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maxamed raadiyo cadaado jawaar bismillaahi raxmaan raxiim kulan waacanoo wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka habeen ee raadiyo cadaada caaway qodobadiisa ugu waaweyn xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo maantay magaalada gaalkay xarunta gobolka mudug u gaaray xalinta khilaafaadkii ka dhashay doorashadii dhowaan ka dhacday galmudug madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo cafis u fidiyey boqol afartan iyo sideed maxaabiis oo ku kala xirnaa xabsiyada dalka doonisida badeecooyin kala duwan oo leeyihiin ganacsato reer galmudug oo maanta ku soo xidhatay magaala xebeedka hobyo ee gobolka mudug dowladda maraykanka oo ku dhawaaqda inay soomaaliya ugu deeqi doonto toddoba milyan oo dollarka maraykanka si looga hortago cudurka koronafirus maamulka puntland oo tababar magaalada qardha ugu soo gebagabeeya ciidamo lagu magac daray gallayr guddiga xeerarka dhammaystirka sharciga doorashooyinka qaranka oo joojiya shaqadii hayeen sababo la xidhiira cudurka korona awgeed wasiirka cadaaladii xukuumadda soomaaliya taliyaha ciidanka asluubta oo kormeer maanta ku tegay saldhigyada ciidamada asluubta ee magaalada muqdisho madaxweynihii hore ee maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo baaq nabadeed u dira beelo walaalo ay ku dagaalamay duleedka magaalada kismaayo gobolka jubbada hoose taliiska ciidanka booliska degmada cadaado oo howlgallo lagu soo qabtay maandooriyaal iyo dadkii ka ganacsanaya ku soo bandhiga saldhigga degmada cadaado iyo tirada dadka laga helayo kuwa u geeriyoonaya cudurka koronafirus oo ku sii koraysa gudaha dalka kenya qodobadaas iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontiin warka habeen ee raadiyo cadaada caawi dhegaystayaal
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waa habeennima khamiisi sii baxaysa jimcana soo gelaysa taariikhda ay ku beegan tahay labada bisha afraad sanadka laba kun iyo labaatanka faahfaahinta warka oo dhan caaway waxaa la diyaara haashim cumar xasan mahadsanid mahad nuurre axmed mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan qodobadaas aad maqasheen faahfaahintooda xildhibaano ka tirsan baarlamaanka dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug cumar axmed ibraahim ayaa faahfaahinaya xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta gaaray magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug wafdigan xildhibaanada ee gaaray gaalkacyo ayaa waxa ay duurnimadii maanta ka soo ambabaxeen magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamulka galmudug wafdigan xildhibaanada ayaa waxaa halkaasi ku soo dhoweeyey xildhibaano ka tirsan dowladda soomaaliya oo iyagu horey ugu sugnaa magaalada gaalkacyo maamulka degmada iyo bulshada qaybaheeda kala duwan guddoomiyaha degmada gaalkacyo xirsi yuusuf barre oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbi safarka xildhibaanada maanta ay ku tageen magaalada gaalkacyo
waxaa hore noola joogay sanatarro iyo xildhibaano deegaanku aantan waa waaqaysanyahay intaas waa ku faraxsannahay dadku aad buu idiin sugayay xamar baad iskaga carruurteen laakiin maanta waxaan is leenahay deegaanka la soo gaaray dadku inaad dareenkiisa ogaataan baahiyaha fahamtaan aad iyo aad bay muhiim tahay waxaan leenahay soo dhowaada
senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid oo ka mid ah senataradii soo dhoweeyey wafdiga ayaa sheegay in loo baahan yahay in xildhibaanada ay yimaadaan maadaama la doonayo in la dardargeliyo howlaha galmudug waxaa weeye waxaan la qabaa sida ugu soo jeediyey guddoomiyaha maaragtay degmada cirsi iyo xildhibaanada sanatarada kasnoo ragga ma- wafdiga oo yimid iyo guddoomiyaha jamaal maaragtay xisbiga wadajir oo maanta xisbiyada ugu nasiib badan oo halkan xisbigiisu ku soo hormaray dhammaan eh, saaxiibada kale iyo ciidamada la socda ee soo dhowaada deegaankan waa laydinka sugaya waa deegaankiinni waa dowladdii galmudug oo sii fidaysa keliya weeye horow sii soconaysa hore loo sii wado marka waa ku faraxsannahay imaatinkiinnuna wuxuu u yahay wax weyn buu u yahay deegaankan senatar cabdi xasan dhuxulow dhagdheer oo ka mid ah wafdiga maanta gaaray magaalada gaalkacyo ayaa sheegay inay doonayaan inay ka shaqeeyaan midnimada dowlad goboleedka galmudug waxaan leenahay farxaday noo tahay iyo karaamo iyo inaan mar kale gobolka haddana aan nimaado dadka muddaa nala dhaliilayo oo lalahay xamaray ka soo dhaqaaqi diideen bal halka ha nalagu badxiro hadda soo bila joogi mayno halkaan aan bila joogi doonnaa haddii alla yidhaahdo insha allah ilaahayna karoono nooma keeno iyo cudur iyo waxille wixii khilaafaad oo jiran dadka allaha ka saaro annagana marti aan idiin ahaanayna beryaan haddii alla yidhaahdo idinla joogi doonnaa socdaalka wafdigan maanta gaaray magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo muddo dhowr maalmood ah ay horey ugu sugnaayeen magaaladaasi senataro iyo xildhibaano ka tirsan labada gole ee dowladda kuwaasi oo horkacayay senatar cabdi xasan cawaale qaybdiid madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa cafis u fidiya boqol afartan iyo sideed maxaabiis ah oo ku kala xirnaa xabsiyada dalka maxamed axmed aadan ayaa faahfaahinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo oo xoojinaya dadaalada ku aadan ka hortaga cudurka korona ayaa cafis madaxweyne u fidiyey boqol afartan iyo sideed maxbuus oo ku xukunaa dembiye fudud madaxweyne farmaajo ayaa soo saaray xeerka cafinta xukumanayaasha kadib warbixin ku saabsan xaalada maxaabiista dalka oo uu soo gudbiyey xeerlaaliyaha guud ee qaranka garyaqaan suleymaan maxamed maxamuud sidoo kale madaxweyne farmaajo ayaa faray taliska asluubta soomaaliyeed oo kaashanaya wasaaradda caafimaadka inay dadaal mug weyn geliyaan badqabka caafimaadka ee maxaabiista ku jira xabsiyada dalka si looga hortago halista cudurka coronavirus si waafaqsan qodobka sagaashanaad ee dastuurka ku-meelgaarka ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya waxa uu madaxweynuhu xukumayaasha u fidiiyey cafis madaxweyne iyadoo la xaqiijiyeen dhammaantood aysan u xukunayn falal dembiye culus cafiskan oo aan saameyn ku yeelan doonin xuquuqda madaniga ah waxaa fulin doona xaafiiska xeerlaaliyaha guud ee qaranka iyadoo la raacaya awaamiirta ku xusan xeerkan guud ahaan caalamka ayaa dadaal ugu jira sidii loo xakamayn lahaa faafitaanka cudurka coronavirus waxaana la fasaxay maxaabiis badan goobaha waxbarashada ciyaaraha iyo goobaha bulshada ay ku kalanto doonisida badeecooyin kala duwan oo ay leeyihiin ganacsato reer galmudug ah ayaa maanta ku soo xirata magaalo xeebeedka hobya ee gobolka mudug cumar axmed ibraahim ayaa faahfaahinaya dooni ururneed ganacsato soomaaliyeed oo ka soo jeeda deegaanada maamulka galmudug ayaa waxa ay ku soo xiratay dekadda magaalo xeebeedka hobyo ee gobolka mudug gudoomiyaha gobolka mudug cabdiraxmaan cali deeriye iyo gudoomiyaha degmada hobyo oo ka warbixiyey arrintan waxa ay ganacsatada ku ammaaneen in dekadda hobyo ay kala soo degaan agabkan iyaga oo ugu baaqay madaxda dowlad goboleedka galmudug iyo shacabka galmudugba in ay dekadda hobyo maalgashi ku samaystaan si ay qayb uga noqoto kaabayaasha dhaqaale ee dalka qaybtii hobyaad oo shaqo ka socoto oo sidaa la socotaan adduunkana coronavirusa egar ka dhigay marka dadku wacyigelin ayaan u samaynaynay shaqadaanna insha allah waxaan rabnaa inaan soo afjarna hadduu ilaa yidhaahdo oo kontarool ahaan baa ku samaynay oo maaragtay baddii waa kornay waana soo baarnay inkastoo aanay haysan qalabkii loogu talagelay oo maaragtay wax si fiican u baari lahaa laakiin inay dadka gacmaha goolafiya gashtaan afka xirtaan nadaafadda ay ilaaliyaan waa ka wacyigelinay haddana insha allahu tacaala maadaama erboorku xiran yahay degadan waxaan rabnaa in suun ayadana la xiro maadaama cudurku aad u batay sidaas awgeed waxaan rabnaa inaan la soconno waxaan rabnaa inaan baddan ka hadlo xeebtan waxaan rabnaa marka waa xeeb dheer galmudug baa ilaahay ku manaystay soomaaliya marka ilaahay ku manaystay dan kadib galmudug baa xeebtaa ilaahay ku manaystay madaxweynaha galmudug waxaan rabnaa xeebtaas ayagoon shacsan lahayn oo dekad ahayn ee dekad macmila ah baa dooyasa uga degaya doon baa hadda ka degaysa wadda alaabadda oo bombaaso ka timid oo xamar lagu soo jeekimay oo cudurka laga soo baaray bees xamar somaliland ma aanu ogolaaneen laakiin waxay soo martay muqdisho oo lagu soo sheegtay marka aanaynu madaxweynahanaynu dalka uga faa'iideeyey asagaa mas-uulka sare saaran tahay inuu uga faa'iideeyo oo maamulka iyo wixii dhammaa ay shaqada ka qabtaan waxaan rabnaa madaxweynuhu inuu dalka uga faa'iideeyo shacabkuna inay madaxweynuhu ay ku dhiirigeliyaan in laga qayb qaato qof kasta oo reer galmudug ah dekadda ayaa laga sugi qaar ka mid ah dadka muruqmaalka ah ayagu ka xamaasha dekedda ayaa sheegay inay ku faraxsan yihiin agabka dekedda laga soo dejiyey waxa ayna uga mahad celiyeen ganacsatada deegaanada galmudug waa shaqaynayna maanta xamaaliga shaqadaanba maanta noo furantay degaddii way noo furantay waana shaqaynaynaa aad bayna shaqadu nagu socotaa waxaana rabnaa dadka ganacsatada la- soomaalida ah inay shaqada soo badiyaan oo doonyaha noo soo raraan maadaama maanta aan shaqo fiican helnay ma- ma- nolol maalmeedkan waa soo saaranayna maanta waxaan maanta noo bilaabay shaqo aan sugaynay maalmo badan badii baa noo furantay insha allah addoomihii hadda noo soo bilaabeen waxaan kaloo u mahadcelinaynaa shaqadan raggii ka soo shaqeeyey oo ugu horreeyo ganacsadeena weyn cabdi jaamac dharas waxaan leenahay ilaahay maanta kaaga siiyo shaqaduna way socotaa dhallinyar ahaanna waxa waaye faa'iido badan baa ka helna maanta waa shaqaynaynaa boqolkiiba toddobaatan waa dhallinyaro waxaa shaqaynaya maanta mid ka hela xamaali iyo mid ka hela ii sheega inuu doontiisa uu ku soo xamaalo waxaan leenahay marka shaqadan waxay u baahan tahay dad cabdi jaac dhalas oo badan bay u baahan tahay meeshaan hadduu ilaahay idmo dowladda maraykanka ayaa ku dhawaaqday in soomaaliya ay ugu deeqi doonto toddoba milyan oo looga hortegayo cudurka covid nneteen mar kale maxamed axmed aadan ayaa faahfaahinaya dowladda maraykanka ayaa maanta oo khamiis ahayd waxa ay ku dhawaaqday inay sii doonto soomaaliya lacag gaaraysa toddoba milyan oo dollar oo wax looga qabanayo xanuunka dilaaga ah ee covid nneteen dowladda maraykanka waxa ay toddoba milyan oo gargaar bini'aadamnimo ah iyo mid caafimaad siinaysaa soomaaliya taas oo loogu talagalay jawaabidda covid nneteen ayaa lagu daabacay boggeeda internetka ee wakaaladda horumarinta caalamiga ah ee maraykanka qaybteeda soomaaliya gargaarkan ayaa ugu horeyn lagu bixi doonaa taageero la xiriirta caafimaadka iyo sahayda lagu xoojinaya howlgallada biyaha iyo fayadhowrka ayaa lagu yiri boggeeda internetka ee wakaaladda horumarinta qaybteeda soomaaliya soomaaliya waxa ay xaqiijisay shan kiis oo covid nneteen ah ilaa iyo hadda oo aan wax dhimasho ah ku jirin iyo hal qof oo bogasho ah sida ay muujiyeen warbixinno ay soo diyaarisay jaamacadda johannesburg ee fadhigeedu yahay maraykanka iyo wasaaradda caafimaadka ee soomaaliya ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre oo arbacadii shir jaraa'id ku qabtay xafiiska magaalada muqdisho ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay wadahadal kula jirto hay-adaha caalamiga ah iyo ganacsatada soomaaliyeed si qarashaad loogu helo kahortaga covid nneteen xogta jaamacadda johannesburg ayaa muujinaysa in coronavirus uu hadda ku faafay boqol iyo siddeetan waddan tan iyo markii ugu horreysay uu ka soo bilowday magaalada waahaan ee dalka shiinaha bishii diseembar ee sanadkii lasoo dhaafay ee ku dhowaad sagaal boqol iyo afartan iyo laba kun oo kiis ayaa laga helay guud ahaan caalamka iyadoo dhimashaduna ay ka badan tahay afartan iyo toddoba kun iyo shan boqol oo qof oo soo kabasho ah sida ku xusan xogta jaamacadda johannesburg ee fadhigeedu yahay dalka maraykanka maamulka puntland ayaa tababar u soo xiray ciidamo loogu magacdaray galeer oo tababar loogu soo gebangabeeyay magaalada qardho madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi cismaan karaash ayaa tababar u soo xiray cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta puntland oo muddo lix bilood ah tababar uga socda xerada tababarada ciidamada daraawiishta puntland ee xorgoble madaxweyne ku-xigeenka ayaa bogaadiyey dhoolotuska iyo ciidamada la tababaray oo lagu magacdaray galeer oo soo bandhigeen waxa uuna sheegay tayeenta ciidamada iyo inay heleen mushaaroodkooda si joogto ah ay tahay waxyaabihii ay ku guulaysteen sanadka hadda dhammaaday ugu dambeyn madaxweyne ku-xigeenka axmed karaash ayaa kula dardaarmay ciidamada la tababaray inay noqdaan kuwo sida ay tahay u guta waajibaadka saaran ciidan badan oo lix boqol gaaraya ayaa halkan looga furay tababar intaan aan ka soo hadhay marka ammaan noogama baaxnay indhiha indhahaygaa i macallina iyo waxay soo bandhigeen qodobka labaad dhaqan ahaan inay dad dhaqan yihiin magaalada ay joogaan oo magaalo dhaqana inay dad dhaqan noqdeen oo aan dhaqaqan iyo maxay tahay wax eeba wanaag mooyaane laga sheegin iyana waa ammaan kale intaa markaan ka gudbo waxaan ku farxay oo aada iyo aada aniga ii taabtay oo weliba eh, saaad ogsoontihiin si gaara ii taabanaya mid buntlaannimo iyo iyo mid gaaraba Eh, tababarkii aan halkaa ku arkay ciidankaas maanta eh, waxyaabihii ay soo bandhigeen aad iyo aad bay runtii ii taabanaysaa isaga ama mid ku- kuwa la midi aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxa aan eh, maanta halka ka sheegayaa in sida wasiirka amnigu sheegay ama taliyaha ciidanka uu sheegay ama madaxda kale aan masaaka halkan u helin ay eh, aan isku ognahay eh, ciidankani waa ciidankii ugu horreeyey oo eh, bar- eh, bar- barometerka eh, lagu dhaqangeliyo wax allaale wuxuu waajibaad u leeyahayn haddii alla yidhi eh, iyaga lagu bilaabayo waxa aynu eh, sida wasi- wasiirka ay sheegeen waxaan rajaynaynaa wasiirka iyo wasaaraddii amniga iyo inay yimaadaan eh, waad filayseen maanta inaanu intan eh, maxay tahay ka culusnahay laakiin waa isdaba joognaa eh, berri ama saad dambe haddii alla yidhi waa laydiin iman doonaa eh, wax allaale wixii xaggaa idinkaga dambeeya oo karaana oo idinka maqan eh, waxba laydinkala hari maayo example baad u noqonaysaan ciidamada tababartay ee halka kale aada ugu horreyseen sida wasiirka iyo ay sheegeen iyo taliyahuba infact kuwii ugu horreeyey ama ugu eh, mudnaa ama aanu indhaha yaga na tusay baa tihiin Eh, waxaanu anfaraynaa eh, wasiirka iyo wasaaradda amniga iyo taliyaha guudba in eh, biometerkii iyo eh, loo bilaabo oo ay ugu horeeyaan accountkooda iyo waxoodii wixii- wixii ah wixii lacagtooda say u heli lahayn weli waxaan rajaynayaa inkastoo hadda eh, aada la socotaan marxaladaha aynu marayno oo cudurro iyo ilaahay haynaga najeeye eh, hadday dhaqaalihii iyo naftii iyo mid walba dhibaato u geystay wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo taliyaha ciidanka asluubta ayaa kormeer ku sameeyey saldhigyada ciidamada asluubta magaalada muqdisho mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo taliyaha ciidanka isluubta ayaa maantii waxay kormeer ku tageen taliska guud ee ciidanka isluubta soomaaliyeed ujeedka socdaalkooda ugu weyn ayaa ahaa kuurgelidda xaaladda caafimaad ee maxaabiista iyo dhiirigelinta ciidamada ilaalinta xabsiyada ee loo yaqaano ciidanka isluubta soomaaliyeed taliyaha ciidanka isluubta soomaaliyeed mahad cabdiraxmaan aadan ayaa waxauu sharaxaad ka bixiyey waxyaabaha ay qabtaan ciidanka isluubta soomaaliyeed jiilka cusub iyo dhiigga cusub oo ku soo biiray waa soo dhoweeyeen waa soo qorteen waa soo xusheen waa la yimaadeen meel kastaba ha ka keeneen waxayna ku fakerayaan shaqada ciidanka asbuubta inay hore u wadaan shaqada waa laydin sheegay ciidanka asbuubta uu qabanayo mid sahlan maaha waa mid habeenii maalin loo taagan yahay waa qof bini'aadana oo qof bini'aadana ilaalinaya waay dambiilaha dad dilay shabaaba alqaacida ah daacish ah wasaqoo dhan ah nin ilaalinaya waayo ma dhib yar naf naf ilaalinaysa adduunka ugu dhib badan taasaa naloo xilsaaray marka waxay ku farxaayeen inaad soo dhawaataan
wasiirka cadaaladda ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya oo kormeerkan hogaaminaya xasan xuseen xaaji ayaa ciidamada asluubta soomaaliyeed kula dardaarmay inay si wanaagsan ula dhaqmaan maxaabiista kala duwan ee ku jira xabsiyada ciidamada asluubta ay gacanta ku hayaan wasiirka cadaaladda xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa sheegay in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu fidiya maxaabiis badan cafis iyadoo laga duulaya ka hortagga iyo badqabka maxaabiista ku jirta xabsiyada maadaama cudurka coronavirus uu hadda caalamka ku baahayo halkan waxaan ugu baaqayaa xabsiyada dalka saraakiisha iyo taliyaasha xukunto inay ilaaliyaan maxaabiistaas oo yareeyaan dadka qaraabada soo ziyaaranayay haddii laga maarmaanna ay tahayna la joojiyo si dadka aan hayno xabsiyada ku jiro loogu ilaaliyo cudurkaas tallaabada labaad maadaama maxaabiistii ay badan yihiin ee madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya isagoo ee waajibkiisa qaran gudanayo qodobka saqaashabaad oo dastuurka waxaana soo gaaraysa in maxaabiis fara badan la cafiyey insha allahu taas waxay u tahay ee guul dadka maxaabiista ku jirtay oo hadda laga cafiyey waana u hambalyaynaynaa dadkaas waxaan kula dardaaramaynaa cafiska madaxweyne haddii ilaahay nadi- nasiib idin siiyey dembiilii hore aada u gasheen
ciidamada booliska degmada cadaado ayaa howlgallo lagu soo qabqabtay maandooriyayaal iyo dadkii ka ganacsanayay ku soo bandhiga saldhigga cadaado baaqna u diray dadka isticmaala maandooriyayaasha mar kale mahad nuure axmed ayaa faahfaahinaya kadib howlgallo ay ciidanka booliska galmudug ka sameeyeen gudaha magaalada cadaada xalay ayuu ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya saraakiisha hogaaminaysa howlgalkan ayaa sheeganay soo qabteen dadkii ka ganacsanayay iyo kuwa isticmaalaya maandooriyaashan oo ay saakii warbaahinta ugu soo bandhigeen gudaha saldhigga degmada cadaado maandooriyaashan oo isugu jira qamro xashiishad iyo kuwo kale taliya ku-xigeenka qaybta booliska gobolka galguduud gaashaanla dhexe cabdi maxamuud maxamed kadowe ayaa ka warbixiyay howlgallada ciidanka booliska galmudug gaar ahaan kuwa ka howlgala cadaada ay ka sameeyeen magaalada
maantay oo taariikhdu tahay labadii bishii afraad een, halkan waxaan isugu nimid eh, howlgalkii xalay ay ciidanka booliska soomaaliyeed qaybta cadaado ay sameeyeen Een, howlgalkaasoo ay ku soo qabteen waxyaalaha ammaanka dooriye Een, sidaad arkaysaan babaalkii ahaa hortiina ka muuqda Een, howlgalkaasoo socon doona inta laga dabar jarayo babaalkii ahaa waxyaalahaas maanka dooriye Een, howlahaasaan maanta isugu nimid shirkeena jiraad ku saabsanaa Een, de sidaa arkaysaan xalay howlgalkii la sameeyey waxaa lagu soo qabtay taasoo shay oo kala duwan oo macnaha maanka dooriye Een, howlgalkaas wuu socon doonaa ilaa laga soo dabar jarayo baalka ahaa deegaanka dhan dhammaantiis waxyaalaha maanka dooriya xala la soo qabtay iyo dadkii watay waa la soo qabtay ilaa hadda laba iyo toban qof oo arrintaa ku eesanana way xiran yihiin Een, sida qamriga oo kale baashan tiyuubka loo yaqaano waxyaalahaasaa u badnaa waxyaalihii la soo qabtay hadda aan hortiina idin tusnay Een, waxyaalahaas ay howlgalka caala ku saabsan aritaan dheer oo aan samaynay kabacdii waxaan ogaanay arrimahan waa ka war helnay Een, ilaahina waa nugu guuleeyey kuwo kalena waa ku daba jirna taliyaha saldhigga degmada cadaado laba xidigle cali maxamed xasan cali dheere oo hogaaminaya howlgalkan ciidanka ay ku soo qabteen waxyaabaha maanka dooriya ayaa dadka ka ganacsaday iyo kuwa isticmaala godiga maandooriyaasha waxauna sheegay in qof kastoo lagu soo qabta tillaabo laga qaadi doono sidoo kalena ciidamada ay sii wadi doonaan howlgallada ay kula dagaalamayaan maandooriyaasha
saldhigga degmada cadaado baryahan iswada joog ahaa Een, waxaa ugu dambeysay midkan aa arkaysaan oo la fuliyey xalayto Een, arrinkaasoo ah arrin muhiima ilaahay nagu guuleeyey Een, aanan daba joognay run ahaantii juhdi badan ku bixinay iyo muqaadaraad sidaan usoo qaba lahayn ilaah maxaad iska leh waa ku guuleysanay waxaana soo qabanay daraagiska qaybista kala duwan ood halkaa ka arkaysaan waxaana noo xiran dadkii een, ku shaqada lahaa oo ka ganacsanayay ama isticmaalayay Een, kuwo kalena waa ku daba jirnaa insha allahu kariim waxaan doonaynaa inaan dhibaatadaas gacan bira ku qabano insha allahu sharcigana horkeeno Een, daraagiskaas oo ah dhibaato ummadda haysata sidaad ogtihiin qofku daraagiska markuu isticmaalo wuxuu gelayaa dagaal iyo caqabad iyo dhibaato amni iyo qalalaase iyo xaalad abuur marka waxaan u fahanay dhibaatada dhambe inay tahay kow uu ka yahay daraagisku sidaa darteed waxaan la dagaalamaynaa daraagiska waana soo afjari doonaa howlgalkuna waa sii socon doonaa insha allah guud ahaan waxaa intaas inooga eg warkii habeen ee raadiyo cadaado dhegaystayaasha dhuusamareeb iyo deegaanada u dhowdhow waxay naga dhegaysan karaan siddeed siddeed dhibic eber halka magaalada cadaado iyo deegaanada hoos yimaadana ay nagala socdaan siddeed siddeed dhibic shan waxaa intaas inooga eg warkii habeen ee raadiyo cadaado waxaa si toosa idinla socodsiinaya mahad nuure axmed iyo anigoo ah haashim cumar xasan warkan warka xiga sidaa iyo ammaano alla